shirkaan la qaadanay wuxuu ahaa shir oo aan kaga wada hadlaynay amuurihii beryahan baa miigeeda ku jiray ee socday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha soomaalida madaxweyne ku-xigeenka kenyana ay ka wada hadleen oo arrimaha dadka barakacyaasha degan ee wadanka kenya bal inaan inaan inaguna fahmno iyaguna ayna fahmaan halkaan taagannahay waa gartay marka ma isku soo dhawaateen maadaama kenya ay horey u sheegtay in dhammaadka sanadkan ay xiri doonto xeryaha bilooyinna ay ka harsan yihiin maxaa horumar ah oo aada isla gaadheen wallahi anigu kenya markii horeba waxaan ka maqlay waxay sheegayaan miigeedaan inta badan ka maqalnay waxaa jira waxa la yidhaaho trapartide agreement taasaan ku wada soconnaa taasaan rabnayna sidii amba loo cusboonaysiin lahaa amba loo hagaajin lahaa laga wada hadlo waxa kaloon ka wada hadalnay anigu waa aad baan ugu raacsanahay inuuna qofna rabin inuu qaxooti ahaado labaatan sanadood oo dadka iyaga aan rabno inay soo noqdaan iyaguna ay rabaan inay soo noqdaan waxaan u sheegnay intii laba sanadooda boqol iyo labaatan kun oo soomaaliyeed inay kasoo baxeen qaxootiga ay kusoo noqdeen dulkooda marka waxay si weyn baan isku afkarnay inaan ka wada shaqeyno xuquuqal insaankooda halkii la dejin lahaa sidii loo samayn lahaa ixtiraamada dadnimadooda iyo sharaftooda waayahay wasiir haddii aan su-aal kale wax kaa weydiiyo dhowaan waxaad booqasho ku tagtay magaalada oslo ee dalka norway waxaana soo baxayay warar sheegaya in norway aada heshiis la gashay ku saabsan sidii loo celin lahaa dadka soomaalida ah ee la qorsheynayo in dib loogu celiyo soomaaliya arrimahaas ma jiraan wax alle wax ka jiraan ma jiro ani norway waxaan u tegay aniga iyo labiyo toban wasiirul khaarijiye oo kale oo afrikaana iyo shan wasiirul khaarijiye oo wadamada norika la yidhaaho ayaa shir ku wada lahayn meel magaalada oslo oo ka baxsan waxaan ka wada hadalnay sidii wadamada norika iyo wadamada afrika ee halkaa lagu casmo oy kamid tahay algeria oy kamid tahay nigeria oy kamid tahay angola oy kamid tahay mozambique oy kamid tahay benin oy kamid tahay south africa sidii laisku kaashan lahaa ee wadama wadamadaasi wada shaqeyn lahaayeen wax ku saabsan refugee iyo wax ku saabsan qaxooti soomaaliya oo lasoo celinayana meeshaa lagama lagagama hadlin ha laakiin dad badan waxay isweydiinayaan in magaalada aada joogta adiga taliyaha socdaalka ee soomaaliya jenaraal cabdilaahi gaafowna uu joogay maxaad marka meesha u tagteen maya aniga iyo ninka generaal generaal gasow isma aanu raacin islama aananu socon arrintaasi soo celistees dad lasoo celinayaan baan lasoo celinayno waxay u taallaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga khaasatan wasaaradda amniga iyo immigration ayay u taallaa waxaan anu kala socdaana ma jiro laakiin mid baa muhiima inay dadka soomaalida oo dhani ogaadaan waddankeena markaan idhaahno wuu hagaagay wuu soo fiicnaaday lama odran karo dadkaydana lama soo celinayo dowladda soomaalidu waan ka shirnay golaha wasiiradu way ka shireen lix bilood mise sideed bilood ka hor baan ka shirnay waxaan la soo baxnay policy baan keenay policygiina waa laysku wada raacay policygaasi waxa weeye policy xuquuqda dadka soomaalida meel wala joogaan bay ilaalinaya waxa weeye in loo sheego wadamada doonaya inay cid soo celiyaan inay cidna xoog ku soo celin karin waxa weeye in la yidhaaho dadka amba aada u buka oo u baahan dhakhtar iyo dadka criminalska iyo dadka loo haysto argagixisada inaan lasoo celin karin marka policygaasina waa policy dowladda soomaalidu leedahay kaas anaga ugu dhaqmaa waayahay laakiin intii aada joogtay wax ku saabsan arrimaha dadka cabanaya gaar ahaan dadka norway ma isla soo qaadeen dowladda dalkaas dowladda dalkaasi waan waan isla soo qaadnay waxaanan kuu sheegay intaan anigu hadda kuu sheego inaanu policy leenahay policygaana way og yihiin wax kale oon anu ka qayb galay oo saxeexid iyo wax lamidiina ma jirin aan anigu wax saxeexay ma jirto marka idinka idinka dowlad ahaan waad kasoo horjeedaan dowlad ahaan waad kasoo horjeedaan soo maaha dabcan siyaasadiinana sida aad sheegtay waxay tahay inaan dad lasoo qasbi karin cid lasoo qasab oo dhan anagu waan kasoo horjeednaa sida dad loo qasbaa horena waa loo dad lasoo qasbay way jiraan oo la keena halkan uu generaal gafo ka celiyay airportka weli kama soo degi karaan waayo waa lasoo qasbay